21ka Febraayo ayaa sanad walba la xusaa Maalinta Caalamiga ah ee Luqadda Afka Hooyo waxaana si rasmi ah u soo saaray Shirweynaha Guud ee Hay'adda Qaramada Midoobay ee Waxbarashada, Sayniska iyo sidoo kale Dhaqanka ee UNESCO. Bishii Noofembar sanadkii 1999, fikradaha in la xuso Maalinta Caalamiga ah ee Luqadda Hooyo waxaa hormuud ka ahaa dalka Bangladesh. Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ayaana si rasmi ah ugu dhawaaqay go'aankan iyaga oo ansixiyay qaraar rasmi ah sanadkii 2002. Lixdii bishii May ee sanadkii 2007, Golaha Guud ee Qaramada Midoobay waxa ay ansixiyeen qaraar kaas oo lagu dhiirigelinayo dalalka xubnaha ka ah Qaramada Midoobay in ay horumariyaan ilaalinta iyo badbaadinta dhammaan luqadaha ay adeegsadaan dadweynaha dunida. Haddaba, ahmiyad noocee ah ayay maalintan u leedahay bulshooyinka caalamka, gaar ahaan Soomaaliya? Sideese horumarinta luqadda afka hooyo ay uga qayb qaadanaysaa horumarka bulshada? Su'aalahaas iyo kuwo kale waxaa ka jawaabaya Maxamed Cali Bootaan, Guddoomiyaha Ururka Bulsho Bile oo ah urur ka shaqeeya wacyigelinta bulshada iyo waxbarashada.
Horta luqadda in la hormariyo waxay ka bilaabataaba in dadka in la fahansiiyo. Hadda howsha aan wadnaa waxay tahay akhriska iyo qoraalka in dadka aan fahansiino. Fahankaas waxay ka imaanaya marka in luqadda horumarinteeda iyo dadka inay wax ku akhrisan karaan, ku qoran karaan. Diiraddan hooyooyinka hadda saarno waa meesha ugu habbooneed aan isleeyahay ama la geli lahaa oo la bari lahaa. Marka luqaddu saas ay ku horumareeyo waxaan isleeyahay waa biiska ama aasaaska waaye. Akhriska iyo qoraalka inaan barno waaye. Waana luqadda nooleynteeda waxa ugu horeeyo lagu nooleeyaa. Waa qofku marka meel uu wax ku arko inuu ka akhri karo, qorina karo. Luqaddan waxaa la badbaadiyay in lagu hadlo kaliya maahan in la qoraa ka mid ah.
Maalinta Caalamiga ah ee Luqadda Hooyo waxaa markii ugu horeysay ku dhawaaqay UNESCO kadibna ansixiyay Golaha Guud ee Qaramada Midoobay. Waxa ayna hoosta ka xariiqaysaa doorka luqadaha ee kor u qaadista isku duubnida iyo sidoo kale gaarsiinta yoolalka waara ee dhinaca waxbarashada. Haddaba, Leyla Nuur Cilmi oo ah Guddoomiye Ku-xigeenka Ururka Gargaar ayaa ka hadlaysa sida ay u taageeraan horumarinta luqadaha iyo sidoo kale deegaanada ay ka hirgeliyeen goobaha waxbarasho.
Ururkeena markii aan ka hadlo deegaano badan ayuu waxaa ka fuliyey goobo waxbarasho ama uu ka sameeyey waxaa noo shaqeeya alxamdulilaah ilaa iyo toddoba deegaan oo hadda waxbarashadooda ay si toos ah u socotaa arday aada u fara badanna ay joogto oo ka faa-iideystay waxbarashadaas kuma khasaarin markii aan fikirkaas sameyneynay ama as-aaskiisii wixii aan ku haminaynay ama aan is lahayn saas haddii ay noqoto ama tan laga shaqeeyo waxaa waa la heli doonaa macnaha fursado qurux badanoo dad badan oo baadiyaha isaga dhibaateysan ama tuulooyinka iska jooga ama colaadaha iyo waxyaabahaas isaga mashquulsan dhalinyaro badan ahaa soo badbaaday alxamdulilah wiilal iyo gabdhahna intaba way ka faa-iideysteen weliba gabdhuhuna aaday u badan yihiin oo aadan waxaa uga qayb qaadanaa sidii tirada gabdhaha ayadana loo badin lahaay alxamdulilah marka toddobadaas deegaan oo hadda iskoolada ay nooga furan yihiin oo goobo waxbarasho laga hirgeliyey qaarkoodna goobo caafimaad laga hirgeliyey marka alxamdulilah meel fiican ay umareysaa dada hadda tiiman dhalinyaro badan waxaa kasoo baxday oo primariga soo dhammeysatay oo imtixaanka dowladii eydka wax ka qayb gashay haddana aan rajeynayno inay qayb ka noqoto maalinta caalamiga ah ee luuqadda hooyo sanadka waxay fursad weyn u tahay in laga fikiro muhiimadda luuqadaha ee ilaalinta dhaqanka iyo xoojinta midnimada munaasabadda taariikhiga ah ayaa waxaa lagu dhiirigelinayaa in la dhowro kala duwanaanshaha luuqadeed oo kor u qaadaya wacyiga ku saabsan qiimaha luuqadda afka hooyo